إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعa aan raba caawa iyo saddex habeenoo soo socota inaan wax ka tilmaamo anigoo isku dayaya aada inaan usoo koob kooboon usoo uruuriyo waa sida la cilaamiyey manhajkay ahlu sunniya salafku ka qabaan nusuusta la yidhaahdo fara badan oo nusuusul waciid la yidhaahdo waxaa laga yaabaa dadku in badan inay isweydiinayaan nusuusul waciid maxaa looga jeedaa marka dhowr arrimoodba aan horu dhacaan u qeexo nusuusul waciid waa nusuus badan oo kitaabka iyo sunno asaxday ah inta aan xasuusta hadda tiradeeduna boqol iyo konton ilaa laba boqol iyo konton aayad iyo xadiid oo isku jira ah qiyaasta taqriiban waxaan raba goobtan inaan ka sheego waa wax boqol ka yar bimacnaa nuskeed ma gaadhi doono laakiin inta aan sheegayo baan rajaynayaa inay inta kale tusaale ugu noqoto nusuusul waciid waxaa looga jeedaa aayad iyo axaadiid badan oo ka hadlaya dadka muslimiinta ah ama dadka la yidhaahdo ahlulqibla oo marna tilmaamaya dembiye ay sameeyeenna ka hadlaya ama sameeyaan ama ay samayn karaan dunuubta qaarkood waxay nusuusta qaar ku tilmaamaysaa qofkii sameeya inaanu muslin ahayn qaar waxay tilmaamaysaa qofka sameeya inaanu mu'min ahayn qaar waxay leedahay qofkii waxaa sameeya waa kufriyey qaar waxay leedahay qofkii waxaa sameeya shirki buu ku dhacay ama waa nin shirki galay qaar nusuusta waxay leedahay qur-aan hadday tahay ama sunnada tahay allah ama rasuulkiisaa qofkii waxaa sameeyey ka beri noqonaya qaar ka mida waxay leedahay qofkii waxaa sameeya janno ma gelayo qaar ka mida waxay leedahay qofkii waxaa sameeya cadaab buu ku waarayaa isku soo daroo intaa iyo in lamid ah oo dad muslimiin oo dembi iyo dunuub iyo macaasi galay ka hadlaya hase ahaatee nuxurku aanu ahayn diintii bay ka baxeen dhicisa karto si qalada saa in loogu daliishado nusuus fara badan oo sidaasa waan ka hadli doonaa insha allahu tacaala mawduucayga sabab guudna wuu leeyahay munaasabad guud munaasabad gaarana waa leeyahay munaasabad guud buu leeyahayoo waddankii ummaddani aan afkeeda ku hadlayo meel kastaba ha joogtee waddankii asalka ay u ahaayee ama iyada u gaarka ahaa waddamadu qaarna waa lala leeyahay oo dad bay la degaan ama nidaam iyo dawlad ahaan ka tirsan yihiin qaarna iyagu uu gaar u yahay waddankii iyaga u gaarka ahaa idinkama qarsoona muddadii labaatanka sano ahayd mixnadda uu ku jiro iyo in marba la isugu yeedhanayo oo dunida daafaheedaa la isaga habarwacday waxaad mooddaa inaan nahay sidii nabigu yidhi sala allahu alayh waalihi wasalam xadiidkii imaamu axmed iyo abu daawuud iyo keyrkood warinaya saxiixa ah yuushiku an tadaaca calaykum alumam kama tadaaca alakalatu calaa qascatiha waxaad qarka u saaran tihiin oo dhow oon wakti dheer ahayn ummaduhu inay isugu kiin qayshadaan oo la isugu kiin tago oo la isugu soo kiin habarwacdo sida dadka meel raashin la keenay la isugu yeedhoo sabta iyo cuntada aan wada cunna loo yidhaahdo in la idin wada cuno in la isugu yeertaa dhow saxaabadu waxay yidhahdeen rasuulka ilaahi sala allahu alayh alih wasalam ma tirayari baa saa sababaysa inna loogu isugu yeerto markaasuu yihi may waa fara badan tihiine waa tiro badan tihiin laakiin tayo fiican baydaan lahayn tiro badan wax ma tarto haddaan tayo jirin xadiidkaas oo iyo tatimada qaybtiisii kale waxaad mooddaa inaan marayno marxalad dadkii iyo dalkii dunidu isugu habar wacatay ninba cadkuu goosan karo iyo hilib bislaaday iyo dheri karay baad mooddaa ninba inuu dhinaciisa qabsanayo oo darsanayo waddanka sidaasa mid waa qirsannahay intaa dhibka nagu dhacaya rabbi nama dulmin laakiin dembi aan gallay un weeye mid horoon gallay iyo mid aan hadda sii wadno un weeye rabbi nama dulmin wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir sidaad aragtaan ba ilaahay wax badan noo turay wax badan noo cafiyey wax badanna noo naxariistay intaynugu dhacaysa intaan mudannay maaha laakiin intaan mudannay qayb ka mida wey taas waa rumaysannahay xilligii dambe taa waa qadiyadda guud waayahan dambe sanadahan dambe badihii baddii dalkii asalka inoo ahaa dee maraakiib dagaal oo reer galbeedku leeyahay iyo bariya galbeedba baa isku sii urursanaysa budhcadbadeed baan la dagaalamaynaa baa laleeyahay laakiin tiradoodii iyo tabarta dadka lala dagaalamayo isuma dheeli tira waxaad dareemi kartaa waxa la sheegayo oohintii orgiga ka weyn ama sida carabtu ay yidhaahdaan wara'a alakamati maa wara'ahaa meeshaa taagga mu ujeedaa gadaasheeda waxun baa yaalla waxbaa ku jira cidlo maaha intaasoo bari iyo galbeeda oo maraakiib dagaal isu soo urursanaysa afar wiiloo doomo yaryar wata keliya meeshu ma ahane barigiina hadda waa lagu daray marka hadda ka horna baddaa la isku urursanayey xaaladaasi waa xaalad qofka damiirkiisa dareen badan dhalinaysa talow maxaa la soo wadaa duruuftaasaan maraynaa maalmahan aan joogno oo hadda laba kun iyo laba iyo tobanka ah waddanka hareeraha lagaga soo duulay tii laba kun iyo lixdii bay u eg tahay xilli ay maxkamado dhasheen waddanka weerarkii iyo dagaalkii lagu soo qaaday waad ogeydeen hadda laakiin intii keliya mehe in sii joogta iyo intii muddaba ah iyo in hadda kusii qulqulaysa maalin walba waxaan maqalaa dal cusub baa ciidan soo wada maalin walba dawlad cusub baa ciidan soo wada xaaladdu xaaladii laba kun iyo lixdii bay u eg tahay laakiin waxbay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin laba kun iyo lixdii markii dalka la soo galay dadku waxay u wada qiiraysnaayeen in wax la difaaco hadda laakiin dareen badan ba dadka kama muuqdo haddii aaban calamo iyo biyo lagu soo dhaweyn waas waa maa waxaa isbedelay wax isweydiin mudan wey duulaanku waa duulaankii dalkuna waa dalkii dadkuna waa dadkii muddo dheerna kama soo wareegin shalay qiiradii loo hayay iyo maanta qiiri iyo xamaasad la-aantu waxaa sababay waxyaaba muddadaa intii ka u dhexaysay dhacay oo qofkii ogi uu og yaho oon qarsooneyn xaaladda sidan oo kaleeta ah marka ay timaado haddaba munaasabda rabaa guudeen raba inaan tilmaamo waxaa weeye mar kastoy dunida muslimka ama dalkeennan ha noqoto ama mid kale ha noqdo mar kastoo ay dunida muslim ka dhacdo in duulaan yimaado ama dhib iyo culays aan loo birdhigi karin la soo darsaay dareenka dadku laba dhinacba wuu u baydhaa dadka qaar baabuljafaa bay galaano sidii gacmaha loo taagi lahaa duruufta timidna nolosha loogu jaangoyn lahaa waxa sharciga mukhaalafaadkiisana loo tabriirin lahaa ee loogu qiilbixin lahaa qaasi dad badan baa khalaaska iyo manfadka lagu badbaadi kara mooda waana masaa'ilka culummadu ay u yaqaanaan inuu madaxa aada ka hor ugu qaado madaahibta irjaha oon ku magacaabi karno madhabuljufaat dhinaca kale dadka qaar baa carooda qiiro iyo xamaasadna dhinaca ka qabataa qiirada iyo xamaasaddu ay jiidataay oy la tagtaa waxay dhaafisaa xuduuddii loo baahnaa dhib badan baa soo gaara wax badan buu qofku tirsadaa marna ciil iyo caraa haysa marna qiiro iyo xamaasad baa haysa waxaa laga yaabaa da-yaraan inay ugu darmato aqoon yaraani inay la darasto khibrad yaraani inay taabato nusuusta haddaba uu si qalada u fahma nusuusta waaciidko qiiradii iyo xamaaskii iyo caradii haysay ciddii waxaan yeeshay iyo sidan samaysay iyo ciddii garab istaagtay ama ciddiiba uba aamustay ama ciddii habeenba cidgelisoo marti gelisay uu xal kale waayo aan ahayn islaamka iyo diinta inuu ka saaro xal kale uu waayo marka uu ku cadgoosto kuna ciilbaxo dadku waa gaaloobeen duruuf saas oo kaleetaana dib baan ka tilmaami doonaayo innaga waa ina soo martay waxyaabo kamid aanan soo bandhigi doonaa oo innaga ina soo martay taasi labada xaaladood baa dadka la soo darsa labadaa un baana mar walba laga hadlaa ninna dhinacanuu ka hadlaa ninna dhinacanuu u dheereeyaa xaquna marar badan meel dhaxuu jiraayo dad badan uu ugaga lumaa qiiqaa iyo boodhkaa labada dhinac ku kacay iyadoo qiirada iyo xamaasaddu wanaagsan tahay laakiin haddana xad iyo dawaabita sharciga inay ilaalisaay waa laga maarmaan iyadoo dadka muslimiinta daaqadooda iyo istidaacadooda la eegayo haddana xaalad daari oo lagu jiro daraf mucayan oo duruuf leh inay ta'siil iyo qawaacid ay qaadato usuul looga tanaasulana iyadana qalad wey waxa aan door biday inaan ka hadlaay waa dhinaca quluwiga qiirada iyo xamaasada intay la tagto xal iyo danmooda ama ku ciilbaxoo naftiisa kula hasaawa ummadduba inay gaalowday nusuustana markaa si qalada u fahmi kara saddex sababood ilan waxaa iman karta su-aalah maa labadaba ka hadashid mawqifka hadda aan taagnahay waxaan hormariyey ta kala munaasabada ee noqotaba qaybtan kabadbadiska ah ee laga yaabo ummadda diyaanadeedii iyo takfiirku inuu bato inaan ka hadla saddex sababood dartood sababta koobaad oo waa munaasabadda gaarka ay leedahay oon iyadana qaar sii sharxi doono marka koobaad labada madhab madhabka qulaada takfiirka ah iyo madhabka jufaada irjaaga ah marka laysu eego nusuusta shariicada kan ghuluwiga takfiirka ah bay nusuus badan oo cadcad ku soo aroortay oo si sariixa uga digaysa fil macnaana mutawaatir ah xadda nusuustu ka ay ka digtay ee ku soo celcelisay qur-aan iyo sunnaba xaddaas oo kale ma laha nusuus sidaa u cadcada uga digtay ama dadka ku dhacabaa xukuntay dhinaca kale jufaadi yerjo isagoo madhab munxarifa yahay isagoo in badan culimmadu ka digeen isagoo darar iyo fasaad badan leh laakiin miqyaaska miisaanka nusuusta shariicadu kan inta ay ka digtay ay xoogga saartay kan xoogga maynan saarin saas darteed horumarinta iyo isaga in lagu bilaabaay waa mudan yahay sababta labaad mafaasidda ka dhalanaysa labada madhab marka la qaato midkan guluwiga takfiirka een ka hadli doono ayaa badan sababtoo wuxuu la xiriirayaa dadkii dhiiggoodii iyo maalkoodii iyo cirdigoodii bacda tawxiidna waa saddexda muqadasaadka sharaa'icda rabbaaniga oo dhan ugu waaweyn wey wuxuu sababayaa markii dadkii la gaaleeyo ood ku fududaato inaad dhiiggiisii banaysato inaad maalkiisii banaysato inaad cirdigiisii iyo sharaftiisii banaysatay keenaysaa haddaba muqadasaadkii shariicada asaaska u ahaa buu la xidhiiraa hadduu kula taraaro oo xaddiisii kula dhaafo dimaa badan oo macsuumo ana waad banaysanoo waad geli amaal badanoo xaraam ana waad geli cirdi badanoo xaraam ana waad ku tuman nabiguna xajatulwadaac maalinkay dadku ugu badnaayeen saddexdaasuu ka hadlay ina dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada maqaasida shanta ah ee sharaa'icda ambiyadoo dhan isku raacdayna masalatu diin marka laga soo tago nafsiga nafta iyo maalka iyo cirdigaas dhexeeya saa darteed saddexdaasi ninkan jufaadda ihi ee irjaha galay kuma degdego dhiig inuu daadiyo kuma degdego maal inuu qaato kumana degdego inuu cirdi ku xadgudbo hadday mas'aladu la qalloocatayna ka dabatageedu isagoon dhiigna fasaadin maal badanna fasaadin cirdi badanna fasaadin baa laga dabategi karaa hadduu ku yar daaha ka hadalkiisu kan laakiin haddii uu kaa fakado dhiig naf iyo maal iyo cirdi badan buu sii dardarayaa marka isaga in badan in la celceliyo oo war jajac la yidhaahdaay waa mudan yahay waa sababta labaad sababta saddexaad en isaga uga hadlayo markaan intaa idhaahdo waa sababka saddexaade dadka irjaha ku dhacay iyo dadka khuluwiga madhabka iyo takfiirta iyo khawaarijta galay madaahibta ahlulcilmigu way kala adag tahay dadka irjaha ku dhacay wax takfiiriya ma garanayno cid takfiirisay ma ogin laakiin waxaa la isku haystaa dadka khuluwiga takfiirka dhinaca kale ku dhacay inay gaaloobeen laftoodu iyo inay islaam yihiin baa la isku haystaa amaa nimanka murjiyada ahaa culimmadu in badan bay ka hadlaan hal hadalaan soo guuriyo mawqifka gaaban dartii oo uu leeyahy shekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullahi caleyhi jamiican majmuucu lfataawa juska saddexaad saddex boqol konton iyo kow ilaa saddex boqol konton iyo laba markuu kaga hadlayo wuxuu leeyahay wa ama asalafu walaima فlm yتناaزعوا في عadم تكفيir المurجiئة والشhiicaة المفadلة slفka iyo aimadu dood dhexdooda ma marin inaan la gaalaynin murji'ada iyo shiicada mufadilada la yihahda shiica mufadila waxaa weeye shiicada cali baa cuثmaan ka fadli badan yidhaahda shaykhaynkii way ogol yihin abubakr iyo cumar fadligooda laakiin markay cuثmaan iyo cali soo gaarto bay cuثmaan hor marinayaan intaa aynayna ku gaaloobaynin muran kama taagna falam yatanaazacuu fii cadami takfiiri اlmurji'ati washiicati اlmufadilati wa naxwi dalika walam takhtalif nusuusu axmeda fii annahu laa yukafiru haulaa'i axmed riwaayaadka laga wariyay inuusan gaalaynayni imaamu axmed isma khilaafin wain kaana min asxaabihi man xakaa fii takfiiri jamiici ahli اlbidac khilaafan can habal laga helo asxaabu axmed qaar hadal guudo ahlulbidaca waa la wada takfiirinaya la takfiirin maaya ka soo guuriye haba jiraane masalada haddaba waxay tilma wuxuu yidhi wahada ghalatun calaa madhabihi imaam axmed dadkaas ka soo guuriyey murji'iyo waxbaa la takfiirinaya halat waa ku qaldameen buu yihi ma qabo alkhalaal fi sunna wuxuu ka soo guuriyey imaamu axmed ismaaciil ibni saciid ishaalenji baa weydiiyey wuxuu yidhi sa'altu axmed hal takhaafu an yadkhula alkufru calaa man qaala aliimaanu qowlu bilaa camal iimaanku waa qowl aan camal camalku iimaanka ka mid maaha ninkii yidhaahda inay gaalnimo dhuumata ma ka baqaysaa wuxuu yidhi faqaala laa yakfuruuna bidalik taa ku gaaloobi maayaan amaa madhabka khuluwiga nisaaca ahlulcilmigu waa mashhuur dadkaasi inay gaaloobayaan laftoodu iyo in kale haddaba masalaaun bidac lasu bidacuna oon muran la ysku haynin waad gaalowday inaad ku dhacdo iyo mid la isku haysta markaad gashay waad gaalowday tan la ysku haya waad gaalowday baa mudan dadka digniinteeda in loo badiyo loo hormariyo masaladaa khuluwigu innaga soomaali markaan nahay iyo soomaaliya waxaa ka jireen soo tilmaamay sababo keenayuu leeyahay in khuluwiga takfiirku bata sababuu leeyahay madaahir astaamo inoo muuqdoon aqriyayna oo hortayada ka muuqdana waa leeyahay amaa sababihiisa horta cumuuman asbaabu lghuluwi fi takfiir ninkii doonaya inuu aqriyo saddex kitaab baan ku talin lahaa inuu akriyo kitaabka koobaadi daahiraة اlغuluwi fi اdiini fi اlcasr اxadiiث maxamed cabdilxakiim xaamid waa risaale maajister fi qism اcaqiida jaamaca islaamiya waxaana la daabacay abcadii u horeysay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii kitaabka labaad iyo saddexaad waxaa iska leh doctor mucala bn cabdiraxmaan اlweyxiq midna waa maajisterkiisii midna waa dictooradiisii maajisterka waxaa la yidhaahdaa magaci magaca maajisteerada waxaa la yidhaahdaa alghuluwu fi اdiin fi xayaati اlmuslimiina almucaasira diintan huluwiga takfiirka lagu sameeyey xaaladda muslimiintu hadda ay nool yihiin waa hal mujalad ka labaadna waa dictooradiisii oo mushkilat اlghuluwi fi اdiin baa la yidhaahdaa waa saddex mujalad intaba maطbuuc wey si aaday asbaabta uga hadleen ninkii faahfaahinta rabaay waa ku noqon karaa qaybo innaga ina taabanaya baan ka soo qaadayaa asbaabahaas oo jira oo keenaya qofka inay la taraarto xanaaqa iyo xiqiiradu inay la taraarto keenaya asbaabta waxaa ka mid a baan dhihi karnaa fasaadka badan iraadka mujtamaca ugu badan xumihii fara badnaa oo mararka qaarkood andimadii iyo maamulkii ummadda ka jiray meelahay deganayd uu fidinayo oo haddaad telefishinada daawato furto ama idaacadaha ama joornaallada afka maamullada ku hadla de maantoo dhan ama caawoo dhan wax xun iyo hees muusico wax xunoo la xayaysiinayo wax xunoo laga sheekeynayo xumaan baa ka buuxda waxaa kuu dheer hogaamiyaashii iyo mas-uuliyiintii baa ka soo baxaya isagoo tale inuu ku faraxsan yahay munaasabadan isagoo ka u tilmaamaya inay horumar iyo xadaarad la gaaray tahay wixii waxaas ahaa bay madaxna dhex taagan yihiin meelihii iyagoo ay maamulayeenna laga fidinayaa qofka damiirta iyo tadayunka leh markuu arka waa la yaabaya wuxu war waxaan waxay samaynayaan muxuu yahay carabna waxay tiraa ida kaana rabulbeyti bidufi daariban fashiimatu ahli lxayi kulluhum araqsu ninkii xaafadda odayga ahaa hadduu durbaanka garaaco de xaafadii deda kale waa inay sacbiyaanu maxaa kaloo yaal soomaaliduna waxay tidhahdaa taa bedelkeeda geel curadii sii durdurisay aarankiisi maxaad mooday haddii waayeelkii iyo hogaankii ummaddu ummadda hogaankeedu afar qofoo diin taqaana marka laga reebo waxa uu samaynayo annaasu calaa diini muluukihim wey raad bay maskaxdooda ku reebaysaa nooc tarbiyaana way beeraysaa sabab labaad baa taalloon taa ahaynoo gaaladiibaa loo tartamayaa si loo kala xigsan lahaa caasimadahoodii la saaxiibkoodii danahoodii fulintoodii isbahaysi lagalkoodii waddanka loogu yeeroo la yidhahda noo imaada soo ordoo soo gurmada la yidhaahdo baa habeen iyo maalin banaanka lala taagan yahoo socoto inuun afar iyo labaatanka sac gaalo la daba dhigay oo mar qabaa'il geli oo mar siyaasiyiin geli oo mar andimiya maamullo geli mar ciidan la keensan mar hay-ada la keensan mar khubaro la keensan mar iyagii loo kala ordi loo kala dhowaan asdiqada iyo saaxiibbo weeye laleeyahay waan ku kalsoonnahay laleeyahay isku jeel baan nahay laleeyahay waxaasoo dhan baa maalin kasta socda markaad qadiyaddaa aragtana waa qadiyad labaad oo qofka gubaysa qiiro badan iyo xanuun badanna ku beeraysa masalada saddexaadi diin andimadii iyo nidaamkii xukumka iyo maamulka in barnaamijtii calmaaniyada iyo diin iska riixii lagu fidinayo lana hirgelinayo reer galbeedku waaga yimaadeen arrintay aada ula dagaalameen nidaamkii tacliimiga ahaa iyo islaamiga ahaa waddamadeenna way kala dagaalameen kadibna jiil muuqaalkiina ummaddan ka mid a mabda iyo fikirkiina iyagii ay ka tageen oo maluuqan ah ama bari ama galbeed wataa lainooga tegey iyagiibaa ummadda soo hayey raadkiibaa weli laba daba sacbinaya waxaa laga shaqaynayo de waad og tihiino muhimadda muddo markii dunida muslimiinta la haystay andimadii xukumka maamulkii siyaasadii dhaqaalihii ummadda hoggaankeedii oo dhan waa laga saaray nidaamkii iyo sistamkii islaamiga ahaa waxaa loo bedelay sistamkii calmaaniga ahaa loo bedelay markii qofka haddaba uu arko maxaakim dheh muasasaad dawladeed dheh wasaaradihii dheh tacliimtii dheh qawaaniintii dheh dasaatiirtii ka weyneyd ee dastuurkii ka weynaa ee dallada u ahaa dheh markaa aragta qaabka loo shaqaynayo qaabka ciidamadii ay u shaqaynayaan xerarka iyo shuruuddaba waxaad is leedahay show meeshan waxaaba la socda diin la dagaalan diintaaba show meesha laga fogeynaya wax badan baa kuu soo baxaya oo sidaad arkayso arrintaasi waxaa la xiriira hadda maalmahan xamar baa lagu sii qulqulayaa madashii dastuurkaa laga hadlayaa soo saas maaha qabaa'ilkii waxay u tartamayaan ciddii mateli lahayd anaa suldaanihi iyo anaa suldaana la ysku haystaa reer hebel dhowrkii suldaanee meesha tegayey baa loo kala dhuumanayaa aniga guddiga dastuura sixinta igu dar aniga golaha xukuumaddee la dooran doona igu dar telefoonadoodu ma damaan meeshay harsanayaan iyo meeshay deganayaanna kuma nastaan reer hebel iyo reer hebel intaa idaacadaha laga qaylayaay annaga reer hebel dad kalaa la geeya may reer hebel hebel ma matalo mujtamacii qabaa'ilkii iyo dadkii mateli lahaa waa lasii qulqulayaa inna intaa qulqulaysay dooranaysaa inna intaasay difaacaysaa dastuurkanna waxaa daba yaalla dawlad baa la dhisayaa dastuurkaa ku dhaqanta xaaladda sidani dastuurkan waad og tihiinoo culummana ma soo dejin hay-ad islaamana ma soo dhisine hay-ad waa madax bannaan tahay la yidhi hadi u n na hoos timaadaa qortay waadna ogtihiin u n inayna dastuur islaam idiin soo qorayno ogtihin oo malayn maysa ma filim maysaan gaaladu intay dastuur diintiinii waafaqsan idiin soo qoraan oo boqol boqola haakahoyo diintiina ku dhaqma idin dhihi maayaan dastuurkii sidaa ahaa baa dadkii loo soo kala cararayaa waa dhici kartaa marka in arrintaas saddexdaa arrimoodba sida arrimahay kamid yihiin saddexdaa arrimood in aada loogu adeegsado ma ummaddan aamuslina ma dadkan aan gaaloobin soomaadan arag ka masaajka ku jira iyo ka suuqa jooga iyo ka ganacsanaya kaa suldaankay wada raacsan yihiin ka siyaasiga ay la socdaan say u wada qaydayaan reer hebel soomaadan arag halkaa loo sii wada socdaa nin xildhibaan raba nin wasiir raba nin ku-xigeen raba nin guddi dastuur raba nin waxoogay dhacdhac raba halkaa unbaa la wada didayaa wanaasu xayu annaasu xayu yakuunu lmaalu waljaahu ubulcitaahiya waa laha wakiilha meesha dhaqaale iyo kursi lagu arko dadku lama joogo dadka aad tirsanaysahay haddii meel kale kursi iyo dhaqaalo lagu sheego waa un lagaa dhaqaaqi adagoo keligaa dhawaaqayo meel fadhiun baa isarka xaaladda sidaas ah xaalad afraad baa jirta sababta afraad ee taalla waddankeeni waxaa weeye dagaal baa ka socda dagaalkaasi dawladiiyo inay wadato oo dunida daafaheeda ka kala timid waxay la dagaalamayaan dad dhalinyaro u badan iyaga damiirkoodii iyo isasiismadooda waxay naftooda u horeen waa un diin wixii ka qaldanay ha ka qaldanaado ninkani haddaba wuxuu isweydiinayaa sababta laguu dilayo ee lagula dagaalamayo laysugu kaabahaysanayo kaagii la qabta loo cadaabayo midna toogasho loogu xukumayaay maxay tahay adu maxaad samaysay diin baad u gargaartay diinun baad u socotay ninka saa kuu gelayaay ee diin saa kugula dagaalamaya sidee buu muslim ku noqon karaa waana nafsulqisa lixdan iyo shantii laga soo bilaabo kun sagaal boqol lixdan iyo shantii xabsiyadii masar ka dhacday markuu jamaal cabdinaasir dhallinyaradii qabqabtay xabsiyada ka buuxiyey ee aadka loo cadaabay baa iyagii baa qoray oo ka sheekeynaya waxaan isweydiinay dheheen war maxaan galnay islaamnimaa laynoo haystaa oo kuwa noo haysta maxay diidayaan islaamnimaday noo diidan yihiin nimanka saa noogu dilay islaam baa tihiin miyaa muslim noqon kara alleelahe maya gaalo wey haye dadweynahaas iyaga markay soo istaagaan wasiirka u sacbinaya ee wasiirka hanaloogu dara leh kuwa kuwaa daba ordaya kuwa maa muslina alleelahe iyagana muslin maaha iyagana raaci dawladdii iyo wasiirradii iyo shacabka israaca sow ma aragti marka hore waxaa laga soo bilaabay kan madaxda ah askartiisa sidan u cadaabaysa ka warran kuwa wasiirada ee dawladdiisii la dhisaya iyagana ku dar ka warran kuwa canshuurta siinaya canshuurtoodii waxaan ciidankan lagu ilaalinaya ku dar ka warran kuwa dawladdaa u sacbinaya markay soo baxdo ka warran iyagana ku dar baasha musalsal iyo dabada isugu xir baa masar ka bilaabatay shukri mustafa iyo nimankii hijri wa takfiir la baxay sidaasay ku soo bilowdeen innaga nastu dilkii tashriidkii qaxintii meela ka qabsigii cayrsigii baa socda inay qadiyadaasoo kala beertahay oo wax asbaabteedii la tilmaami karo calaa kulli xaal kutubta aan sheegaybaa sababaha mid walba dhacdooyinkii iyo dadkii waraysiyada ay ka qaadeen iyagaa sheegaya intaa kadib baa waxay qaarkood waxay dhacaysaa markii dhalinyaro loo bato dhinacna la dhibo dhinacna qiiri iyo xamaasad hayso xaalad aan abiici ahayn buu qofku ku jiraa shareicadeenna waxay tihi laa yaqdi lqaadi xiina yaqdi huwa qadbaan qaadigu isagoo caraysan u xukuma lama ogolo waayo markaad caraysan tahay abiici ma tihido wax badan baa kaa soo fuli kara markaad axkaam soo dayso iyadoon laga yaabo aqoon badan inaynay jirin inaanay khibrad badan jirin inayna waxyaabo kaloo badan jirin markii aad soo dayso fataawa badan qiiro iyo xiisad iyo xanaaq iyo carana ku hayo wax badan baa derderi markaas marka waxaan ka hadlayo waxbaa derder badan baa inugu soo socda ama taagane baasha wax badan ha laga fiirsada wey intaa kadib as- astaamo muuqdaa jira ama sabab shanaad aan ku daro sababka shanaad waxaa weeye anaa wax isbari cilmiga iyo shariicadeennu waa dhaxal culumta shariicaduna waa waasicoo waaweynta nusuusta qaybaad meel ku aragto qayb meel kala taallaa xukunkeeda saamaynaysa oo ama qayidaysa ama taksiisinaysa waxaa imanaysa marxaladdaa marka la gaaro oo sababtaa uu qofku halkaa marayo inuu ka doono culummadii iyo ducaaddu halka uu maraya inay la gaaraan marka uu ka waayo sida uu rabay sida uu fikirayay ula fikiri waayaan axkaamtii isaga u muuqatee uu gaarayeyna ay la gaari waayaan iyaga laftooda u tuhmayaa wuxuu leeyahy iyagaa hoosta kale og mid waa murjiya uu yidhaahdo mid waa murtad uu yidhaahdo miduu yidhaahda kaa waxba la weydiinayo muntafic weeye uu yidhaahdo asnaaf iyo asmaabuu u kala samaynayaa waxay noqonaysaa haddaba masale diin aad u baahan tahay culumtii baddu wataas iska dhici laba arrimood baa ka dhalanaysa marka alijtihaad min hayri ahlihi inuu ijtihaadoo fatwoodo qof aan ahal u haynan wax garanayn caamaa fatwoon marka intaa meesha joogta ninka ugu roon umaa markaa wax la weydiin mid labaad baa imanoo si masaa'ilkii cilmiga ah wax loo ogaado inuu yidhaahda ictimaad nafsi daatadaada ee ictimaad maktabadda galoo kutubta raadso kutubta markuu raadsado mar ma yaqaano qawa luqaddii carabiga ay ku qorayd qawaaciddeedii aadaabkeedii maraaxisheedii ma yaqaan qawaaciddii culumta ee waxagaysay ma yaqaan cidduu weydiin lahaa gangool buu isaga qabtoo gaar buu isaga riixay kuwa waxay weydiin buu yidhi isaga aqoontiisu markuu bacdu nusuus arko nusuus kale ma jirtaa ma gaadho maxaa imanaysa axkaam nusnus intaba wax walba waa nus walidalika ibnu taymiya fi fatwa alxamawiya alkubraa baa hadal wuxuu lahaa qiimo badanoo wuxuu leeyahay diintan waxaa fasaadiya adduunka waxaa fasaadiya buu hi dhowr nisfu faqiihin wa nisfu tabiibin wa nisfu mutakalimin nin falsafada nusnus yaqaano oon salkeeda garanayn oo maantao dhan falsafada ka hadla nuxurkeedana aan fahansanayn isagaba ay ku qasan tahay iyo nisfu faqiihoo waxuyuu bowbowsaday waxbaa u bilbilaaban haddana inuu hadluu rabaa hadaa yufsid اladyaana wa hadaa yufsid اlcuquula nisfu tabiibinna dhakhtar aan aad ahayn waxooga yar bowbowsaday oo dadkii ku barbaranaya meelaan qalin lahayn buu qali meelaan jebin lahayn buu jebin meelaan la goynin buu goyn dawa aan la qorin buu qori nafsuhu nisfu faqiihu fatwo aan lahayn buu gelin nas aan lahayn buu qoorta u gelin yufsid walaa yuslix wuxuu yihi hadaa yufsid alabdaana wa hadaa yufsid alcuquula wa hadaa yufsid aladyaana taasaa dhalan labadaas sababood waxay imani markii icraad can ilculamaa innagana daahiradaas wax badan baan kala noollahay intaa kadib qofkii raba iyadoo qoraal dhammaystirana dee boqol bej oo qoraalah oo e fora waxaan ka gaadhi karaa iska yare baan dib ka siin doonaa haddaba arrintaasi madaahir badan bay leedahay astaamo iyo calaamado badan baa innaga soomaali a muuqda astaamaha soomaalida dhexdeeda ka muuqda aan wax ka tiltilmaamo waxaan akriyey qoraal uu qoray nin magaciisa ku magacaabay abu cabdiraxmaan isumaali laakiin magaciisa runtaa maxamuud nuur cismaan wey nimankan jamaacada takfiirka aan u naqaano sheekha iyo madaxa iyo munadirka ee daarulhijira meeshay u bixiyeen ee qardho fadhiya waxaana tilmaamaya magaciisa muunan sheegin dhacdooyin kow iyo sagaashankii aan garanaya isaga inay qofkay la darseen ahaayeen buu ka sheekayn waagaa saasa igu dhacday waagaa saasaan sameeyey waagaa saasa igu dhacday marka dhacdooyinkii baan garanaya markuu ka sheekaynayo isagii waay wuxuu leeyahay maqaal shan iyo toban toddoba iyo toban beej wey ciwaanka waxaa looga dhigay faqaraadkeedii qayb ka mid a iyadaana uu sababteed inuu u qoray uu sheegay ciwaanka wuxuu ka dhigay xarakatu shabaabi calaa mafraqi ariiqi xarakada shabaaboo meel jid kala guur a taagan jid ku kala baxay taaganta wuxuu ka hadlayaa waxaana laleeyahay jihaad baa taagane maa ka qayb gashaan ma usoo haajirtaan diyaartoodii diyaari islaam weeye marka isaga wuxuu ka hadlayaa iyaga laftooda inaan muslim ahayn oo gaala yihiin masaladaasuu ka hadlayaa marka jusiyada laakiin hadda iga khusaysa waxaa weeye wuxuu leeyahay soomaalidu ma ridoobin laakiin ka ab ka ab bay gaalo u yihiin iyagana waa gaalo abbayagoodna gaalay ahaayeen awayoodna gaalay ahaayeen gaal gaal wada dhalay wey maanaa kaafir asli ah way yihi soomaalidu ayib wuxuu isku dayay inuu ka hadlo taariikh ahaan goormay soomaalidu waa hore islaamku waa soo gaaraye mamaalik islaamiya ka dhisnaan jirtaye goormay gaaloobeen oo wuxuu leeyahay soomaalida jirtaay waariu ridda wey ridday dhaxleen diinta ay haystaana diinu ridda wey soomaali oo dhan wey inta isaga raacsan marka laga reebo muxuu ku saleeyey wuxuu leeyahy waxaa kale o dhan ka soo tag markay reer galbeedkuna qabsadeen dadku way isdhiibeen ko andime iyo qawaaniin reer galbeed leeyahay oo calmaaniyada baa loo sameeyey haye ilmo iyagu ay dhaleen baa madaaris laga soo saaray oo la tababaray haye kuwii baa lagaga tegey iyagana atbaac iyo shacab bay u noqdeenoo intay kacdoomeen lamaynan dagaalamin ama dawladihii madaniga aha noqotee la dooran jiray ama kacaankii milatariga aha noqdo ilaa uu dhammaaday buu leeyahay dawladdaas ma dhici karta buu leeyahay in yar oo andimadaa wadatoo gaalo ah inay aqlabiyaddii dadka ka qaalib noqotoy ka adkaato ma dhici karto ee aqlabiyadda baa waxaan ku raacsanayd markaasay gaalo murtadiina wada noqdeen carruurta dhaleen ridday ku dhaleen buu leeyahay hadda innaga markii andimadii oo kale la keeno dadkiina aamusaan haddiiba lagu dabaqo inay suuraddii oo kale soo noqotaay ma wax diidayaa jira hadduu qorayaa waxa la qoray qoraalkaasi waa dhowrkii bilood ee u dambeeyey aniga wuxuu soo gaaray bishii february ee sanadkan ii soo gaaray si rasmi ah ka hor laakiin in haystaan waxaan aqriyay bishii november marka sanad kama badnin intay qoranta saan qiyaasayo haddaba xaaladaasi waa madhar madaahirta kamidahoo taagan taa waa tusaale ninkaasi cumdadiisu waa arrintaa dasaatiir bay waddanka ka qaatay dawlado dastuur ku dhaqmayaa yimid dadkiina way aamuseen dadkii way u sacbiyeen inta yaree diidaneed baqaayaa qaliiloo muslin ay ahaayeen jamhuurta acdamka iyo sawaadul acdamna way gaaloobeenoo way ridoobeen oo ridday isku dhaleen buu leh cumdadiisu waa taas tii oo kale suuradeediina haddayna ugu soo socotaa oo dastuurkeedii la asixinayaa marka wejigaa wejigiisii waa dhowya waxaa labaad sababta ku kaliftay baan ogahay anugu sababta ku kaliftay dadku waa gaalo markay dheheen ee la yidhi dadkana shahaadanaya hadday ridoobeen shuruud iyo mawaanic baa jirta bay xal u waayeen halkan ay u istaagtay shuruud iyo mawaanicda seen kaga baxnaa markay yidhaahdeen asalkoodaaba gaalaha aan dhahna yidhahdeen xagga ba aan ka wareegno halkaasay baashu la derdertayo meeshaa rag bay la martay waxaan akriyaa maqaal kale oo kontomeeyo beeje oo wadaad soomaaliyeed uu qoray iyadana waxaan u malaynayaa waxaan aqriyay bishii january dhexdeeda mana filaya january ka hor inay soo baxday hadday ka horreysayna december meelahaas ayay ahayd maqaalkaasi wuxuu ka hadlayaa si fiican u dhegeysta maqaalkaasi wuxuu ka hadlayaa afcarab uu ku qoran yahaye dadka soomaalida ah ee uu ku magacaabay atbaac bay u yihiin dawladdan kumeelgaarka la yidhahda cowdhe dadka atbaacda u ah dawladda puntland la yidhaahda laba dheh dadka atbaacda u ah dawlad somalilan la yidhaahdana saddex dheh dab uu magacaabaya dadka atbaacda u ah qolo kilil shanaad la yidhaahdana afar dheh atbaacdoodu waa gaalo culumo iyo caamaba xataa haddayna la caqiido maamulada ahayn waa gaalo oo maqaal nin wadaad soomaaliyeed qoray oo isagana dhowrkaa bilood jirsaday wey muxuu loo cuskaday markii faatimiyiintu ay dowrilmaqrib haysteen culimo qaarkood oo fatwootay ninkaan ka haajirin oo meeshooda sii jooga iyagu la mid yah laakiin waxaa ka maqan wakti kooban bayba maqrib faatimiyiintu haysteene wax laba boqoloo sano ka badan bay masar iyo shaam haysteen eryadaas muslimiintuna qudaadna ahaayeen wasarana u ahaayeen raggiina culimmada muslimiintii badan ammaaneen munaasabaad kalean kaga hadli doonaa insha allahu tacaala usradii badri ljamaali iyo wiilkiisi iyo xafiidkiisi iyo ilaa salaax iddiin alayuubi waiir wasiir اأwl dowla faطimiya wasiir sayf wاlqalm baa la dhihi jiray wixii waxbarasho iyo tacliin iyo diina iyo wixii ciidan isagaa intaba mas-uul ka ahaa wasiir اأwl ama ra-iisulwasaare booskiisa uu joogay haddana salaaxudiin waa taqaanaanoo waa un la ammaanaa aakhirkii bay u suura gashay inuu ka takhaluso waxaa kaloon dhegaystay fatwo wadaad kaloo soomaaliyeed uu bixiyey markay xamar dagaaladu ka socdeen duleedkana la isula soo baxay ayuu wadaadkaasi wuxuu yidhi ninkii meelashan ceelasha biyaha ka taga ee xamar gudaheeda u guura murtad gaala wey waa dhul islaam buu ka taga waa dhul gaal waaday dhammaan dadka guuraya waa gaalo murtadiina iyada lafteeduna waa madaahir kutusaysa waxani inuu jiro wax soo kobcayo fafaalihiisiiyo fafakadkiisii yaalla ay tahay waxaa kaloon dhegaystay ninka wadaad kaleoo soomaaliyeed oo isagana wuxuu ka hadlayay dadka muslimiinta ah ee meel gaalo ku hoos nool adduunkiina wuxuu yidhi meel diin lagaga dhaqmaa ma jirto maamulada dunida ka jiroo dhan ama waa kaafir asli ama waa murtad waxaa dunida maamul ka jiroo dhan haye dadka maamulada diin aan ku dhaqmin ku hoos nool ee axkaamtooduna ay ku dareereyso iyaga oo meel iyo ay kalo aadaan haysta dhammaantood gaalo wey wadaad baa codkiisa iyadana ku duubay soomaaliyeed sheekh maxamed sheekhu akhuna alfaadil sheekh maxamed cabdi umal wuxuu ii sheegay wadaad wadaadada soomaaliyeed tu onlinekii markii uu xamar tegay ka mid ahi oo ragga hadhadla ah inuu ku yidhi waxaan rumaysannahay aniga iyo kooxdaydu dadka soomaaliyeed xujadii inay ku ogantay dhammaantood qof kasta oo soomaali ka midoo kufri ku dhacana caynan uu kaafir yahay xujo oog iyo daliil ha loo caddeeyay iyo aynan u baahnayn oo dambe ayna jirin kulluhum qaamat calayhim alxuja saa darteed mukafir ninkii sameeyo o dhan waa wada gaal waxa isaga mukafiraadka agtiisaana maamulada hoostooda in la taga wey kaafir wey ninkii daaru kufrin taga kaafir wey ilaa akhiri suurada noocaas oo kaleeta iyo madaahirta noocaas oo kaleeta ah baan la noollahay oo maalin walba si isdabajooga u baxaysa waxaan kusoo gebagabayn madaahirta hal qodob intaa waxaa laga hadlayo haddana waxaa meesha wax badan laga saarayaa ama la qiimo tirayaa markii acyaanta ashkhaasta la xukumayo shuruud bay leedahay iyo mawaanic bay leedahay shuruud looma baahna waa sheeka baraley annaga waanu ku fulinaynaa adiga isaga dabaq baa iska socota oo shuruud iyo mawaanic yaan la eegin ayib markii wixii waa mukafiraad la yidhahda wax badan shuruud iyo mawaanic la eegi maayo la yidhaahdo dadka xujadu way ku wada quntay la yidhaahdo qof kastoo ku dhaca caynan buu gaaloobi la yidhaahdo dasaatiriyax baa lagu dhacay oo caynan baa loo wada gaaloobay riddaa camimtay riddaana la kala dhaxlay waa suura ilaa xad qofka waxgaranaya ee la socdaayey suurada guruwiga inay meelihii meel adag marayso suuro aada jeli oo waadix waa wey waa wax u baahan in laga hadlo marka intaasi waa sababaha mawduucan aan uga hadlayo iyo mawduuca aan ka hadlayo mawduuca aan ka hadlayo insha allahu tacaala caawa hal qayb baan ku darayaa intaas qaybta caawa aan ku darayaa horta waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala muqadimaad horu dhaca waxaa kaloon ka hadli doonaa horta yaa muslim iyo ahlulqiblo la yidhaahdaa ninka nusuusulwaciid ay ka hadlayso ee ahlulqiblo la yia la yihahdaa waayo waxaa kaloon ka hadli doonaa inaan nusuus tara badan oo boqol ku dhow aan idiin tiriyo xadiidkaas aayaddaas xadiidkaas aayaddaas aad wax badan bal dhegihiina igula maqashaan iyadoo lix ilaa toddoba qaybood wixii aan ka gaara ah kadib waxaan ka hadli doonaa ahlulcilmigu maxay ka yidhaahdeen ahlusun aimatu sunna maxay ka yidhaahdeen haddaba hadd waxaan ku horeynayaa horta sidiisaba yaa ahlulqiblo la yidhaahdaa yaa muslin ah lee nusuusta waciidka aan ka hadlaynaay waa nusuus ka hadlaysa dadka muslimka ah ama dadka ahlulqiblada ah waxaan rabaa inaan baraarujiyo laba qadiyadood inta aanan mas'aladaa hoosu gelin waxa aan ka hadlayaa horta waxaan leenahay waxaan ka hadlayno axkaamu dunya weeye aakhara yaa badbaadayaba ma aha qof wax walbo wanaaga noo muujistay baa qalbigiisa wax kale ku jiri karaa rabbi baa la xisaabtamaya taas aakhara kama hadlayno janno iyo naar baa la gelina kama hadlayno markaan yaa muslima ka hadlayo waxaan ka hadlayaa axkaamta adduunyada yaa muslim oo naftiisa iyo maalkiisa iyo demkiisa cisme iska leh axkaamu lmuslimiin oo dabaa'ixdii iyo janaasadii iyo zawaajkii iyana in la siiyo mudan masale labaadna kama hadlayo qalbiga qofka kama hadlayo wixii daahirka aan ka hadlayaa quluubtu ariiqa aan ku taalacanna ma leh mar hadday sidaas tahay haddii lays yidhaahdo yaa muslima waxaan leenahay qof kasta oo shahaadateynka ku dhawaaqa isagoo caaqil ahoon waalayn sabina ahayn caaqil markaan leenahay waa qof aan waalayn oo maskaxdiisu joogto baaliqun oo caaqil ah qofka isaga si madax bannaan marka loo xukumayaan ka hadlaynaa tabac aabbihii iyo inuu qofku islaamnimada ku dhaxlo wax dhici wax jira wey khiyaarkiina ku yidhaahda oon lagu qasbin inuu yidhaahdo macnaha guud ahaan shahaadada waxa laga wado alla keliya in la caabudo nebi maxamedna rasuulkiisii yahay intaana fahamsan intaa isagoo fahamsan qofkii shahaadada ku dhawaaqa baaliq caaqil oo mukhtaarana ah waa muslim lahu axkaamu lmuslimiin in muqtadihii ku camal falo iyo shuruudu laa ilaaha in la helana kuma xirna islaamnimadu akarka shuruudu laa ilaaha ila allah waa qalbiga iyo najaat fi laakhira wey walidaalika munaafiqa afka islaamka kaga dhawaaqay urkana aakhariyo ilaah toona aan rumaysnayn waa muslim fi aahiri axkaamu lmuslim buuna qaadan waa lagu tukan waa loo guurinoo waa laga guursan oo wuxuu gowracaa la cuni oo naftiisa iyo maalkiisa iyo dhiiggiisa iyo cirdigiisaa la badbaadin aakhira laakiin fidarka alasfali min annaari way saa hadduu ku dhinto saa darteed aakhira kama hadlayno waxaan idin leehay wey mas'aladaas baan dalaa'ilkeeda rabaa inaan idin taabsiiyo kow nusuus badan oo nabigeenna ka sugan baa qofka sidaasa inuu muslimku yahay tilmaantay waxaa nabigeena ka sugan xadidka cabdillahi bni cumar oo saxiixeynka ku yaalla umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquluu laa ilaha ila allah faidaa qaaluuha hadday dhahaan ereygaasna casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqiha xaqii ay mahane maalka xaqiisa zakaa ka mida nafta xaqeeda qisaas iyo xuduuduu galay baa ka mida wa xisaabuhum cala allah qalbigooda waxaa ku jira maka daacad baa rabbi baa kala xisaabtamaya anitaa la ima dirin haddaba nabigu dadka waxay ku badbaadayaan buu yidhi oo cismadii ay ku helayaan xataa yaquulu laa ilaaha ila allah riwaayad baa ku daray wa anii rasuulu llah waxaa kaloo ka sugan nabigeena sala allahu alayh waalih wasalam xadiidka abu hurayre ee muslim warinayey sakaraad u yimid waa sakaraad qofkii yaa cami qul laa ilaaha ila allah kalimatan axaaju laka baheecan biha cinda allah aakharaan kuugu doodiya laa ilaaha ila allah wii dheh abu aalib marka hadduu yidhaahdo ku dhinta lama waafajine aakharaa loogu doodayaa inuu muslin ahaa waxaa kaloo ka sugan nabigan al sl bukhaari wariyey xadidka anas ibni malik nabigu wiil khaadimuu ahaayoo yahuudi ahaa buu soo booqday oo xanuunsan oo sakaraada wiilkii naf baa haysa nabigu wuxuu yihi aslim wiil yaho islaam wiilkii aabbihii buu fiiriyey duqii baa wuxuu yihi atic abalqaasim wuxuu ku yidhi yeel markaasuu ashahaatay markaasuu dhintay nabigii baa soo baxay isagoo faraxsan oo leh alxamdu lilaahi aladii anqadahu bi min annaari ilaahaygii aniga sababtay naar kaga badbaadiyey baa mahadsan wiilkan waa kitaabi abu aalibna waa wathani asnaam caabuda shahaadadu labaduba inay anfici oo ijtihaadaadka bacdu ahli lcilmi kitaabiga waa inuu wax ku sii dardaro ay daciif tahay ijtihaadaadkaas ba axaadiidan laga faa'idaystay taasi waa qayb waxaa kaloo ka sugan nabigeena alayhi salaatu wasalaam xadiid mucaawiyat bn alxakam oo musiib warinayo wuxuu leeyahay addoon madow baan lahaa markaasaa nabigoo u sheegay inaan addoontii si xun ugu gacan qaadayoo aan doonayo inaan xoreeyo nabigu wuxuu yidhi buui iken markaasuu wuxuu yidhi buu yidhi ayna allaahu alla xaggee jiraa markaas waxay tihi kor markaasuu yidhi anuu maxaan ah wuxuu rasuulka ilaahay baa tahay bay tihi xoree buu ihi mu'minad weeye intaasaa la weydiiyey ma tukataa lama dhihin ma soontaa lama dhihin ma ku camal fashaa lama dhihin qalbigaaga daacad ma ka tahay lama dhihin actiqaa fa inaa mu'minatun buu yidhi waxaa kaloo abu daawuud iyo awise nasaa iyo kayrkood wariyeen nin saxaabi laha shariid ibnu shariid ibnu suwayd athaqafi baa nabigu wuxuu ku yidhi hooyaday waa i dardaarantay inaan raqaba mu'mina ka xoreeya ii dardaarantay anna addoon nuubiya jibaalu suudaan laga keenay oo madow baan hayaa ma xoreeyaa markaasuu nabigu wuxuu yidhi ii keen markuu u keenay wuxuu yihi man rabbuki rabbigaa waayo markaas tii allah wuxuu yihi faman ana markaasa waxay tii rasuulu llaahi actiqaa fa innaa mu'mina xoree mu'minad weeye axaadiidtaas oo dhan waxay kutusayaan asalku sha maxay qirtay qireen labadan gabdhood shahaadadii laa ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muxamadan rasuulu llahi wey anugu maxaan ahay iyo man rabuka iyo in allah waa labadii bay qireen shahaadateynkii taasi waa qayb nusuus fara badan oo bi hada almacna ah masalada daliilka labaadi waa ijmaacu lumma ijmaac waxaa weeye yar iyo weynba muslimiintu isku raaceen muranna aan geli karin wey ijmaaca waxaa soo guuriyey aimo badan waxaa ka mida ibn lmundir ibnu xasmi ibnu taymiya waxaa kaloo soo guuriyey ibn اlqayim waxaa soo guuriyey alxafid ibn rajab raxmat ullaahi calayhim jamiica waa toddoba aan si koob kooban u dulmaro ibn mundir kitaabkiisa alijmac faqrada toddoba boqol sagaashan iyo saddex wuxuu ku leeyahay waajmaca kulu man naxfadu canhu nin kastoon cilmi ka xifdina waxay isku wada raaceen ana alkaafira ida qaala laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuuluhu cabduhu warasuuluh walam yazid calaa dalika shaya anahu muslimun gaalku hadduu labadaa qiroosan waxba ku darin inuu muslim yahay dhammaan dadkii culammadeenna qina isku raaceen ibnu xasm isagu wuxuu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay wa amaa man qaala ana aliimaana inamaa huwa aliqraaru bilisaani waxay deliishadeen dadkaasi nabiga sal ly slam wa jamiicu asxaabihi wa kullu man bacdahum nabiga iyo saxaabadoo dhan iyo dhammaan intii ka dambaysay qad saxa ijmaacuhum waxaa sugan inay isku wada raaceen alى ana man aclana bilisaanihi bishahaadaة اislaam afkiisa ninkii shahaadaة islaam kaga dhawaaqa fainahu cindahum muslimu agtooda waa ka muslim maxkuumu lahu bixukmi اslaami xukumka islaamkaana la siinaya wuxuu deliishadee marka qowluhu fi الsawdaai actiqaa fainaha mumina iyo nabigu adeerkiina uu ku yihi qul kalimata axaaju laka biha cind اllahi ibnu taymiya isagu wuxuu leeyahay mima اtafaqa alayhi a'imaة اdiini waculamaء اlmuslimiin a'imadii diinta iyo culamadu muslimiinta waxaa kamid a waxyaabaa isku wada raaceen wahada wuxuu ka mid yahay taas soo sheegaya fainahum mujmicuuna waxay isku raacsan yihiin calىa maa culima biاlطiraari min diini اlإslaami arrin ay daruuri tahay qof kastoo muslima inuu ogaado oon qofna ka qarsoomi karin min diin الrasuuli ana kula kaafirin gaal kasta fainahu yudcaa ila shahaadatayn labada shahaadaa loogu yeehi sawaء kana mucaطila aw mushrika aw kitaabiya noocoo dooni ha noqde wa bidalika yasiiru اlkaafiru muslima taasuuna gaalku muslim ku noqonaya hadalkii ibn اlmundir buu soo guurinaya marka hadallo kaloo badanna waa leeyahay oo ninkii qoraalkan helaay uu ogaan karo ibn اlqayim isagu madaarij saalikiin wuxuu ku leeyahy waajmaca اlmuslimuuna على أن الكافر إdا قاaل لا إلaha إلا الله محمد رsuل اللhi فqad dkلa في الإسلام iسلامka waa galay وشhهda شhهاaدة الحqi wuu ku istaagay وlم yتوقف إسلاamه عalى لفظ الشhهاadةi إلا عalى لفظ الشhهاadة iسلاamnimadiisu lafdiga keliya bay ku xihan tahay وأنه qad dkلa في qwلihi حتى يشhهدوا أن لا إلaha إلا الله وفي لفظ آkر حتى يقuلوا لا إله إلا الله fadalla wuxuu ku tusay intaasoo dhan calaa ana mujarada qawlihim laa ilaha ila allah shahaadatu minhum shahaadaday qireen wey wa hada akharu min an tudkara shawaahiduhu min alkitaabi wasunna adiladiisa kitaab iyo sunna inaan ka soo ururin maba koobi karna buu leehay falaysa maca man ishtarata lafda shahaadati dadka shardiyey shahaadadii wax kala ha lagu dara ma haystaan daliilun yuctamadu calayh daliil la cuskan karo wax lagu salayn karo maba hayaan buu leehay kuwaas hadalka hadalla macnaana waxaa iska leh ibn rajab raxima llahu tacaala wajdaa daliil haalitha oo sunnada nabiga dhinacyo badan oo kaleo inay saas arrintu tahay bay sunnada nabigu inaga tusay sala allahu alayh alih wasalam koow waxay inaga tustay qofku hadduu shahaadateynka ku dhawaaqo astaamo ku xeeranna ay jiraan inayna daacad ka ahayn oo dan kale ka leeyahay xukima biislaamihi muslim baa laga dhigi naf iyo maal iyo dhiiggiisaba macsuumiya adigoo dhanniga haalibka a tilmaamayo duruufta ku xeeran iyo sida uu u yidhi inayna daacad ka ahayn baa kuu muuqata laakiin dareenkaaga kuu muuqdo iyo qaraa-intu wax ka soo qaad ma leh mar hadduu shahaadadii ku dhawaaqa waa muslim waa inaad badbaadisaa laba daliil aan keennay miqdaad bin asr radi allahu canhu ardahu fi saxiixayn nabigu u yimid rasuulka ilaahay ou ka warran buu yidhi nin gaala baan isdagaalay saan u dagaalamaynay labada gacmood mid buu seef kaf igaga siiyey markuu iga gooyeybu iga cararay oo geed bu iga hoosgalay anoo la daba ordayay baashi markuu arkay inuusan iga baxsanaynin buu laa ilaaha ila allahu yihi ninkii markuu arkay inaan la saarahay maxaan sameeyaa ma dilaa markaasuu yihi maya ha dilin rasuulka ilahi gacantii buu igooyey buu yihi ninkani markaasuu yihi maya ha dilin haddaad disho dhiiggaagu macsuum noqon maayo isagana meeshaadii oo kale uu joogaa qofka muslimka in la dilo ma banaana waa macsuum isna booskaagiibuu tegay oo macsuum wey haddaad disho had intuusan shahaadan isagu dhiiggiisu hadar buu ahaa haddaad saa ka dishana dhiiggaagu hadar buu noqono waa lagu qisaasi qisaas baad mudan nin muslim dilay baad noqon ninka la caydhsanaye gaal ahe intuu dagaalamay nin gacan gooye la caydhsanaye geed ku hoos cararay alala waxaa isdhehaya ninkan baxsado buu rabaaye baashan daacad kamaa xadiid labaadoo saxiixeenka usama tibni zayd iyo nin ansaari ah baa nin gaaladii kamid ah dagaalkii aad muslimiinta nin khatar ahay u dhibo waxyaalo u geystay ninkii bay isu tilmaameen wallahi ninkaa ragga waa jawaab baabiyey dhaheen ninkii bay hareeraha ka galeen waa cayrsadeen markuu arkay inuusan baxsanaynin ee labadiiba la soo fuuleen buu laa ilaaha ila allahu maxamadu rasul yiri ninkii ansaariga ahaa ee kale dib buu uga istaagay ninkaad berood shahad usaamana kama garaysanine beerku ka xanshariye waa dilay ninkii nabigaa loo soo sheegay nabigaa u yeedhay war usaama masaasaa dhacday haa wuxuu rasuulka ilaahayow inuu ku baxsaduu rabay daacad kama ahayn soo saan dhehi lahaynun maaha adu maxaad dhehi lahayd ninka saa loo caydhsanaya baxsan waayey ee ashahaatay ee gabanaya inuu baxsaduu rabay buuri markaasuu nabig wuxu uhi afalaa shaqaqta can qalbihi xataa taclama aqaalaha am la qalbigiisa maxaad u jeexi weyday saa inuu yidhi in kale ad ogaa tiri kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allahu ida jaءat ywma alqiyaama aakhara laa ilah illa markay ku qabsad xaggeed geli buu yidhi ku celceliya nabigu ilaa usaame uu yidhi waxaan tamaniyey inaanan maalintaa ka hor muslim noqonino alislaamu yahdiu maa kaana qablahu baa ninka soo islam wax horo dhan waa loo dhaafaa maalintaa kadib intaan soo islaamo wax horeo dhan layga dhaafo baan jeclaystay buu yidhi astaanti iyo qaraa-intu waxay tilmaamaysaa ninkan inuusan daacad u dhihin welian fii kitaabihi lumaad markuu masaladaa uga hadlay buu qisuu keenay raximah llahu tacaala cumar baa nin waxaan ku yaqiinay diinxumo badanna ku yaqiinay buu u yimid oo wuxuu yidhi buu yihi amu'minun anta waraa mumin baa tahay markaasuu yihi nacam haa mumin baana markaasu cumar baa wuxuu ihi inii la axsabuka mutacawidan inaad ku dhuumanaysaan u malaynayaa ninku nin caqli yar ma ahayne wuxuu yidhi amaa fi liimaani ma acaadanii iimaan haddaan sheegtay miyuusan badbaadinaynin markaasuu yidhi ha qaala cumaru bala mar haddaan sheegatay iimaan inuu ku badbaadiya ku filan ilahay munaafiqiintu sooma dhihin ittakhaduu aymaanahum junnatan gaashaan bay ka dhigteen haddana gaashaankii waa loo daayey soo maha isagoo ilaahay uu leeyahy walatacrifanahum fii laxni lqawli astaanta hadalkooda aad ku garan munaafiqiinta sifaad badaan baa la sheegay oo ka muuqata haddana lama taabanayo xukmu muslim kii dhinta waa lagu tukan waxay gowracaan waa la cuni guurka waa laga guursan waa loo guurin naftoodi iyo dhiiggoodi iyo maalkoodi iyo cirdigoodu waa macsuum la taaban maayo waana munaafiqiin ogow qaar buu nebigu ogyahay qaar baa waxay waa astaamahooda tilmaamaya haddana saasay tahay islaamkan uu sheeganayo yuciidu waa badbaadinaya walidalika markuu masalada tacriiqinaya ibnu taymiya fi salim almasru wuxuu lehy walaa khilaafa bayna almuslimiin muslimiinta khilaafka ma jiro ana alxarbiya idaa aslama cinda ru'yati sayfi xarbigu hadduu islaamo markuu seefta arkay wahuwa muطlaqun aw muqayadun isagoo firii ama xirxiran yasixu islaamuhu wa tuqbalu tawbatuhu min alkufri islaamkiisa waa asaxaya tawbadiisana waa la aqbalaya wain kaanat dalaala lxaali haba noqoto xaaladda ku xeeran mid tusaysa taqtaqtaqdii mid keenaysa ana baainahu khilaafa daahirih waxa calooshiisa ku jiriya wuxuu sheegay inay kala laba yihiin bay waxa ku xeeran duruuftu tilmaamaysaa wa maca dalika ijmaac weeye islaamkiisa in la aqbalayo naftiisana la badbaadinayo dhinac kale markaad ka eegto aqwaal badan oo culimmadu saasoo kaleetay leeyihiin dhinaca labaadna nusuusta waa inaga tustay waxba yaana hoos aada ugu sii dheer dheeraanina waxay nusuustiina tustay qofkii shahaadada ku dhawaaqa laakiin dhihi sixi kari waaya la garanayo iyadii inuu yidhaahduu rabaa laakiin wax macnuhu garanayo faahfaahin iyo shuruud iskaba daaye shahaadadiibuu sixi waayey laakiin macnaheedii buu kaga ag marmaray ama kaga gebgebsiiyey saxa islaamu muslim buu noqon dhiiggiisana waa macsuum mucaamalat lmuslimiin baana lala macaamili wuxuu imaamu bukhaari wariyey min xadiidi cabdillahi bn abdibni cumar nabigu ciidan buu diray khaalid bin waliid baana hogaaminaye qolo reer beni jadiime la yidhahday u tageen qoladii inay islaamaan bay damceen si loo ashahaatana ma yaqaanaan si loo islaama ma garanayaan markay damceen inay ashahaataan carabtay maqli jireen markay nabiga iyo saxaabada ka hadlayaan saba saba sabaa fulanun bay maqli jireen hebel diintii aabaadii iyo dhaqankiibuu ka leexdayo qoladiibuu u galay kuwiibuu u galay bay maqli jireen carabtay saba saba saba bay ka maqli jireen laakiin si loo ashaahata ma yaqaanaan inay ashaahataan bay ramkaas dhaheen sabana sabana sabana xaggaan gallay xaggaan gallay xaggaan gallay khaalid uma qaadanin inay islaamnimo tahay birtuu ka casle maxaabiistii la qabtayna dadkiibuu ninba nin u dhiibo yidhi caawa soo hay maalinkii dambe u yidhi nin walba ninkaan u dhiibay qoorta ha jaro raggii fuqahaa saxaaba ibnu cumar iyo ku jireen way diideen annaga dili maynay dhaheen intaan nabiga uga tegayna dadkan way islaameen sabana buu islaamkoodii ku ansaxay khalad baadna ku leysa khaalidow arrintii la soo noqoy nabigaa la isula yimi sal ly slam nabigu marka arrintii loo sheegay uu ogaaday kor buu gacmaha u qaaday allaahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalidun ilah wuxuu khaalid sameeyey beri baan ka ahay oo ilaahay baa amroo yidhi fain casawka faqul inii bariiu mima tacmaluun hadday ku caasiyaan ama ilaahay baan beri uga ahay dheh khaalid wuxuu sameeyeyna cisi mutaawil ha ahaaday isaga saaha la noqoto laakiin inuu khaldamay buu nabigu sheegay sabanaa sabanaa buu islaamnimadii ku asaxday shahaadadii maadaama macnaha ay ula jeedeen saas darteed xataa waxay shareicadu ina bartay qofku hadduu ereyga sixi waayo laakiin ay ka muuqata macnaha intaa inuu u jeedo shahaadadii inuu ula jeedo saxa islaamuhu muslim macsuumu dami walmaali axkaamu mucaamalati lmuslimna la siinayuu noqon doonaa noqonayaa dhinac kaluu nabigu haddana inaga tusay sala allahu alayh wasalam hadduu qofku ashahaato waan iska ashahaadan laakiin jacayl diinta uma hayuuna yidhi uba cadaysanayaaba diintan waa nacba isagoo waa nacba hayle buu haddana iska ashahaatay saxa islaamuhu axkaamu lmuslimiin buu qaadan mucaamalatu lmuslim baan lala mucaamaloon waxay imaamu axmed abu yacla iyo xaari fi musnad iyo xadiid anas ibni malik ka wariyeen nabigu ala nin buu ku yidhi aslim war islaam ninkii wuxuu hi ajidunii kaarihan nabi maxamedow islaam baad is leedahay anna qalbigayga markaan fiiriyo diinta nacan aan u qaboon karhayo baan baan baan qalbigay ka dareemayaa nabigu wuxuu yihi aslim wa in kunta kaarihan iska islaam iska ashahaaduu yidhi abad nacsanaati qalbiga abaad ka nacdide adoo qalbiga saa waa nacab iska islaam xadiikaasina waa xadiid صaxiixo sheekh naasir fi silsila صaxiixa kun afar boqol konton iyo afar buu ku takriijiyey ninkii tafaasiishiisa doonaya halkaasu ka helaya shawkani raximah llahu tacala xadiidka markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay waxa uu tusayaa anahu yasixu islaamu man kana kaarihan qof diinta diidan nacab hadduu ashahaato islaamnimo saa loo aqbalaya waxba hala yaabina munaafiqiintu diinta miyay jeclaayeen yatarabasuuna bikum bikum dawaa'ir bay ahaayeen haddana shahaadadoodii islaamkii waa u asaxo muslim baa loola macaamilooday haayatu maa fi lamri munaafiq buu noqon dhinac kale haddana nabigu dhinac kale u inaga soco salaam ninkii ashahaata isagoon axkaam islaam oo kaleo dhan aan aqoonin muslim buu noqon salaad ma yaqaan soon wax la yihahda ma yaqaan sake wax la yihahda ma yaqaan xaj wax la yihahda ma yaqaan haddana shahaadadaasi xukmu lmuslim bay siin imaamu ibnu maaja wuxuu wariyey fii sunanihi sheekh naasirna silsila saxiixa xadiidka siddeetan iyo toddoba raqamkiisu yahay ku sheegay juska hore xudayfa tarmiyan radi allahu canhu wa ardaahu baa nabiga ka wariyey islaamku waa duugoobi doonaa sida maraduba ay u duugowdo markii mudda la qabo bilicdii iyo dhalaalkii iyo xararkii iyo midabadii iyo laymankii iyo way tirtirmaan soo maa saasay macaalimtii islaamku u tirtirmi doontaa ilaa la gaaro buu yihi laa yudraa ma siyaamun walaa salaatun walaa nusukun walaa sadaqatun zake lama yaqaan oo xaj lama yaqaan oo soon lama yaqaan oo salaad lama yaqaan xadiidkaa markuu wariyey silata bnu zufar baa ka warinaya oo taabiciya wuxuu yihi xudayfow dadaan intaaba garanaynin ashahaado keligeed maxay u tari wuu ka aamusay su-aashiibuu ku celiyey wuu ka aamusay mar saddexaad buu ku celiyey intuu ku soo jeedsaday wuxuu ihi tunjiihi min annaari cadaab bay ka badbaadin taasna nabigu waa inaga tusay in shahaadadu intaa xataa qof sidaasa ka ansaxayso dhinac toddobaad buu nabigu inaga tusay sala allahu alayh alih wasalam hadduu qofku yidhahda nimayo waan islaami laakiin diintiina cibaadaadkeedii iyo axkaamteeda way fara badan tahay aniga waxaan rabaa islaam aan salaad la tukanaynin baan rabaa ama shantan salaadood ani ma kari karee salaad hebla keliya ii fudud ama labadaa keliyaan tukan saa ma ku islaamaa waxaa laleeyahay ha ku islaam islaamkiisuna waa six sax alislaamu wa baطla shart waa qaacidada culimadu ay yihahdaan sax alcaqdi wa baطla shart cuquudda dhacda maca shart اlfasid xataa islaamku yasixu maca shart اlfasid dhowr dhacdaa idiin tiriya nabiga xilligiisi dhacday sala allahu alayh alay waslam midda koobaad imaamu axmed iyo musnadkiisa ibn abi caasim fi laxaad walmathani waxay ka warinayaan iyo dadka culimo kalaba nasr ibni caasim allaythi baa wuxuu leeyahy nin annaga reerka iyaga reer layth kamida baa nabigu u yimi sal alay slam wuxuuna ku islaamay shardi ah calaa an laa yusallia ilaa salaatayn laba salaadood keliya inuu tukanaya shardi uu ku islaamay faqabila dalika minhu nabigu waa ka aqbalay ninkaa islaamnimada laga aqbalay shantii salaadood anuu laba keliyaan diyaaru ahay buu leeyahy waa yahaye ko islaam baa laleeyahay shahaadadiisii way ku asaxday isagoo shardigaa xirtay xadiid labaadoo jaabir laga warinaya axmed iyo abu daawuud iyo keyrkood warinayaan waxay leeyihin nabiga wafdigii reer thaqiif baa u yimid baycay la gelayeen iyo islaam shardi bay xirteen inaan sadaqa iyo jihaad midna iyaga laga rabin bay shardi ka dhigteen nabigu calayh salaam uu ka aqbalay markaa kadib uu yidhi iyagaa jihaadi doona oo sadaqaysan doona manaa islaamka bashaashadiisu markay hoos ugu iyagaa samayn doona iska daa laakiin hadda soo gelitaanka soo ma aha abwaabu dukuulku waasic wey soo gal shardigaa ma wadataa zakan bixin maayo jihaadina maayo uu ka asix islaamku iyo soo gal aniga laba salaadood keliyaan tukan uu ka asixay soo gal xadiis saddexaad oo imaamu axmed iyo nasaa-i iyo tabaraani iyo wariyeen baa jiro xakiim bni xisaam xakiim bni xisaam dadka mukhadramiinta ee lix lixdan sano jir isagoo ah buu islaamay lixdan sanana muslim baa boqol iyo labaatan ba ku dhintay ninkaasi boqol raqa buu xoreeyey jaahiliyadii boqolna islaamnimadu ku xoreeyey ninkaasa wuxuu leeyahy nabiga markaan la ballamay baayactamayey een islaamayey shardi baan ku xihay aniga salaad aan rukuuc lahayn baan rabaa ma rukuucaya ani salaadaydu rukuuc ma leh hasaan u taagnahay waanuu sujuudi nabiguna uu iga aqbalay buuri waxaan ku islaamay salaad bilaa rukuuca haddaba abwaab islaamnimadiina nabigu waa ka aqbalay haddaba islaamku wuxuu asaxayaa maca shari lfaasid isagoo shardi faasida islaamnimada aad ku xirtay buu haddana ka asaxaya kaan kuba xirinee yidhi iskaba daaye kii ku ashahaatay salaad bilaa rukuuca way ka asixi kii hal salaad ku ashahaatay ay ka asixi kii sadaqa la-aan iyo jihaad la-aan ku ashahaatay way ka asixi bacda dalika axkaamta islaamka waa laga rabaa lakin waxaan ka hadlaynaa shahaadadu way asaxaysaa walidalika imaamu axmed raximah llahu tacaala baa wuxuu leeyahy yasixu lislaamu cala shari lfasid uma yulzamu bisharaa'ic lislaami kulliha markuu soo galo fuqahadeena waxay yihahdaan halkaa waxooga yar xeeladaysi waa ku jiro waa loo waasicin waa loo daadin xariga markuu soo galo yalali adeer dhegayso ninkii salaada ka taga waa la dili haddaad ridowdood noqotana murtad man bedela diina waa ku dilaynaa haddaad salaada tukan weydana waa ku dilaynaa maxaa soo haray salaadaada tuka islaamkaagana ahow waa markii de quwiya awood iyo xoog laleeyahay wey ee lagu ilzaamin karo markii haddaba dhinac kalena nabigu waa inaga tusay sala allahu alayh ali wasalam oo shahaadadu inay asaxaysa ah mararka qaarkood nabigu wuxuu ina tusay qofaan xataa hadlin shahaada kuma hadlin laakiin astaamo islaam baa laga arkay ama camal camalkii muslimiinta ah lagu arkay xukima biislaami inuu muslim yaa la xukumayaa laba daliil aayad iyo xadiid nabigeena sal lla ly slam waxaa ka sugan haddii uu duulaan u baxo oo meel soo duldega habeennimo wuu sugi jiray ma weerari jirin waa beriguu sugi jiray bal adaan inuu ka yeedhiyo in kale haddii adaan uu maqlo dadka waa muslimiin ee daayuu dhihi jiray lama weerari jirin haddee ninka aadaamay mooyeen intii kalena astaanta aadaanka baa xukmulislaam loo wada siin jiray qur-aankuna wuxuu kaloo ina tusay saxiixaanku say wariyeen niman saxaabada ah nin soo maray iyagoo jihaad u socda markaasuu yidhi arigu la jega assalaamu calaykum buu yidhi nin waxoogay ka dhexayn jiray mararka qaarkood ragga waxaa ku dhex dhuuman ninka hooska tuurnimay lahaayeena wax u dhexeeyey nin waxoogay ay u dhexayn jireen waleexayntan ariga inuu badbaadsaduu rabaa wi markaas hal gamuno falaadu ku nabay nab ninkii waa dilay ninkaa ma ashahaadanin lakin assalaamu calaykum buri assalaamu calaykumna astaan muslimiin lagu yaqaanay ahayd shahaada lagama maqal qur-aan baa soo degay dadkii canaananaya oo ilahi wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu ida darabtum fi sabiili اllahi fatabayanuu wlaa taquluu liman alqaa ilaykum الsalaama lasta muؤmina tabtaguuna carada alxayaati اdunya arigaa idinkoo raadinaya liman alqaa ilaykum الsalaama saa darteed ficil iyo camal acmaashii muslimiinta lagu yaqiinay hadduu yidhaahdo ilaa wax kale isaga ka soo baxaan sidii muslim baa loola dhaqmaya liman alqaa ilaykum الsalaama assalaamu alaykum baa ninkii markhaati uga noqotay inuu muslim yahay intaasoo dhani waa astaami iyo dalaa-il tusaya oo kuu tilmaamaya qofka muslimki iyo qofka uu yahay qofka ahlulqiblihi wa-ayo qofka muslimkii wa-ayo ay nusuusul waciidkan ka hadli doono ay ka hadlayso qofkaas wey waayo qofka muslimkee asalku macsuumu dami walmaali ah waa qofka intaa laga helay aakharuu badbaaday naar buu sii maray naartii wuu ka baxay ma sii marin waa masaa'il kale wey ma daacad bay ka tahay mise daacad kama aha waa masaa'il kale wey laakiin daahirka axkaamta islaamka aan uga jeedna waxaa weeye in naftiisa la badbaadiyo in maalkiisa la badbaadiyo in cirdigiisa la sharaftiisa iyo reerkiisa la badbaadiyo in wuxuu gowracay la cuno in loo guuriyo laga guursado in janaaze lagu tukada hadduu dhinto kaasaa qaybaha ugu daahirsan ee ugu waaweyn ka mida axkaamta mucaamalada muslim baa loola macaamilaya ninkii intaa laga helo masaladu saa darteed waa nusuus badan oo siyaabo iyo qaabab kala duwan oo badan inoo tustay iyo ijmaac culimmadu ay ku magacaabeen macluumun min diini rasuuli biliiraari min diini rasuul diinta nabi maxamed ninkii wax yar ka yaqaanoo dhan mugdi kama gelaya masaladu inay saas tahay haddaba haddii la yihahdo qofka islaamkiisu tawaquf iyo tabayun iyo waxaan ogaanaynaa marka wuxuu samaynaya aan aragniyo bidaca gadaal ka yimid wey ee islaamka kusoo biiray en markii hore la aqoonkanin nusuusta iyo diintana aan meel la sal kaga lahayn wey caawa intaasaan ku daynayaa insha allahu tacala habeen dambe qawaacidda qaarkood muqadimaada iyo waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacala ilahi hadduu yidhaahdo qaybo badan oo ka mid ah nusuustii waciidka lafteedii baynu geli doonaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk